لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الجرمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب من كره تسليم الخاصة باب بيان من بل شخصي مدول عدين تود باب كود وهي كره نعي تسليم الخاصة وخاصته tasliimta gaarka waa tasliimta ku kooban macrifo iyo garasho ee aan ahayn taa dee caamka ah ee ciddii muslimiinta ka mid ee lala kulmaba la salaamayo waa tasliim alkhaasa majlis la yimi oo dee halkii uu salaam caamo kaba salaami lahaa ama dad uu la kulmuu shaksi ku gaar yeelo salaamti oo assalaamu calayka ya abaa fulaan ama yaa fulaan uu yidhaaho iyadoo dad kalena ay joogaan tasliim alkhaas ay noqon bal nooca salaamtee noocaasa karahadeedii iyo ciddii karahaday ee ku tirisay waxaan toosanna ahayn mustanadkoodi iyo wixii daliilu ahaa ama xujo u ahaa taas buu baabkeedii yahay qaala alimaamu اlmusanifu raximah اllahu tacaala xadaثna abu nucaymi can bashiir bni salmaana can sayaari abilxakami can daariq qaala kuna cinda cabdillaahi juluusan wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala xadiis baa ma ahar adigu xadiis buu inoo soo noqnin waayo xadiis marfuuca weeye laakiin qiso iyo ayaa la socoto waa kan waa yar dheer yahay abu nucaym fadl bnu dukayn dee in badan baan soo aragnay qisa uu leeyahayna waa ti aan maalinta dhoweyd soo haynay bashiir ibnu salmaanna waa suurtagalna hore u soo marray waa nin reer kuufa ah oo hiqo ah lagu kalsoon yahay bashiir ibnu salmaan kunyadiisana abu ismaaciil laba yidhaaho kolley kitaabkeenna waa ka riwaayo kule muslimna waa ku leeyahay asxaabu sunan alarbacna waa ku leeya laakiin saxiixa bukhaari kuma sugno riwaayo kuma laha anan dadka atbaacu taabiciintii ugu waaweynaaya xataa saxaabadii qaar waa soo gaadhee lamuu kulmin markaa bashiir ibnu salmaan waa kaas weyn waxaa ku xiga can sayaarin abilxakam shalitaan soo haynay sayaar abilxakam dabcaadka qaarkoodna halkii sayaar aan dee shalay ka soo hadlaynay sinaan baa kuba sugnayd waana khada weeye oo sinaan dabacaadkan waliba dabcadan loo badanyay malaa sinaan baa ku sugnayde khada weeyaane sayaar weeye magacusa aynu shalay kaa hore kusoo marnaan u jeedaa laakiin halkan aan hayno san baa sanadka dhacday waa la arkay kutubtii dee xadiidka la warisayna barhkood inay sayaar keliya ku gaabsadeen oo abilxakam aanay odhan laakiin a'imadii dee kollay nuqaada ahayd ee umuurahana dee xifdi iyo naqdi iyo faham ilaahay subxaanahu wa tacaala siiyey halkan waxay leeyihiin sayaar abilxakam can daariq arrinku saa ma aha ha dhacdo san ma aha oo waxaan leenahay dee dabcadii bay kaba timi oo waa khada madbaco ka yimi ee arrintu waa khada waa wax qadiima la arka bashiir ibnu salmaanna arrintu inay tahay xaggiise waxay culimmadu leeyihiin sayaarkan ka warinaya daariq maaha abulxakam abulxakam maaha waa nin kaleo sayaar lagu magacaabo laakiin kunyadiisu tahay abuxamza abulxakam maaha waa nin kale oo sayaar lagu magacaabo kunyadiisu tahay abuxamza ninkaasba weeye sabaabku waa nin ree isna reer kuufa ah sabaabku kaas buu noqonaya xagga dabaqada aada bay isugu dhow yihiin oo kanba waa nin taabiciintii raggii ugu yaryarayda oo haddii sayaar aan shalay waa saadisa laankan waaba khaamisa kale waa saa a'imadii saadeyn waa a'imadii hore axmediyo keyrkiiba u arrin ay ku baraarujiyeen oo arrinku waa wax horreeyey oo aada u qadiima oo dee waa a'imadii daraqunii ay uga dambeeyeen baa arrinka ku baraarujiyey a'imadii iyaguna casiriyadoodii cilmigan looga dambeeyey kutubta taraajimta lahaa waa saa xaafid ulmizi oo kale taadiibulkamaal iyo xaafid ibnu xajar hadday taadiibu taadiib tahay iyo hadday taqriib tahayna waa arrin ay ku baraarujiyeen oo bal markaa waxaan leenahay sanadku sidan waa u yimi laakiin sawaabku waxay leeyihiin culimmadu waa sayaar abu xamza xaafid ibnu xajar cibaaradiisii taqriib waxay ahaydba qad waqaca fi lisnaadi can sayaarin abilxakami can daariqin wasawaabu can sayaarin abi xamzata taas weeye can daariq waxay leeyihin ninkan abu xamze mee daariq ka warinaya ibnu shihaab waa sayaar abu xamza laarka bashiir inay arrintu ka dhacdee waa sayaar abu xamze maha sayaar abulxakam bal markaa taas weeyaan oo dee kolley waan dusha un baan arrintan dee ku saxanaynaa waayo sanadku sidan buu ku yimo gudaa lagama bedelayo lama taabanayeen kutubta qaarkoodna sayaar keliya ku kaaftoomina kuwaasi iyagu dee abu xamsun baa loo raacinayaayoo wahamka halkan jira iyagu way ka badbaadeen bal taaba weeye ama daariqa daariq ibnu shihaab waa nin kolley rasuulka ilaahay waqtigiis soo gaadhay bal laba idho aragti buu leeyahay laakiin rasuulka ilaahay wax kamuu maqlin waa arkayo wax kamuu maqlin laba yidhaaho isagu waxa weeye oo marka la eego daariq ibnu shihaab alaxmasi waa nin dee bal haddaan taabic ahaan eegnana waa nin hiqa ah aragti buu leeyahay baabaa la idhaa aragti laakiin rasuulka ilaahay wax kamuu maqlin waa kan cabdullaahi ibnu mascuud iyo asxaabtiisiia wax ka warinaya daariq baa wuxuu yidhi kunaa waxaanu ahayn cinda cabdillaahi cabdillaahi ibni mascuud juluusan kuwa fadhiya oo waxaanu fadhinay cabdullaahi ibni mascuud agtiisa fa jaa'a waxaa yimi aadinuhu kii ogeysiinayey ayaa yimi cabdullaahi ibnu mascuudna kolkuu fadee waali waa kaba ahaa waana dadkii loo diray dadka inay diinta baraan ee kollay aadna reer kuufa ay uguba intifaaceen ee asxaab aada u waaweyn oo cilmigiisii xambaartay oo taas yeeshay kollayna waay haddaba kii aadinkiisa waa kii ogeysiinayey dee waaba ninkii dad waaxa weeyaan oo waqtigii salaadii inuu gaadhay ogeysiinayey ayaa yimi aadinuhu faqaala aadinku waa kii dee waa ruuxii isaga khaadimkiisaba ama aha ama aadinkiisa ee ujeeddada ogeysiinaya salaada waqtigeedii inuu gaadhay dee gurigiina waa fadhiiyey majliskiisii oo faqaala wuxuu yihi waaba kan aadinkii qad qaamat isalaatu salaadii waa dee istaagtay waa la aqiimay salaadii faqaama uu kacay cabdullaahi bni mascuud wa qumnaa waanu kacnay macahu maciisa cabdullaahi bni mascuud uu kacay annaguna waanu raacnay fadakhalna almasjida masjidkii ayaan gallay fara-a naasa dadkii ayuu arkay cabdullaahi oo rukuucan rukuucsan fii muqadami lmde waxa weeyaan rukuucan xaalayan kuwa rukuucsan fii muqadami lmasjidi masjidka xaggiisii hore fakabara allahu akbar buu yidhi wa rakaca wuu rukuucay wamashaynaa waanu soconnay oo dee kollay ase ii taalla humaan baraarugin halkan bal hubsashadeedayn kollay isagu kaba warramayayoo maxaa fakabara wa rakaca wamashaynaa miyay ma saasaa idiin wada taalla bal kolley waa laga yaabaa ciddii sheekha la wadaagsatay walow imaam axmed iyo meelaanu laamo dee kitaabkeena ka yar taamsan imaam axmed musnadka waxaa ku sugan meelaha qaarkood aad bay u kooban yihiin meelana waxoogaa bay yihiin ana daahirka ah fakabara wa rakaca wamasha waayo waxaa ka dambaysa wafacalnaa mila maa facala ayaa ka dambaysa waa imaka ibnu mascuud wixii uu yeelay allahu akbar buu yidhi macnaa salaadii buu galay uu rukuucaynay dadkii iyo imaamkii iyo baa rukuucsan si uu ragcaddii u gaadho wamashaa bal wamashaynana kolley dee waa marka lala socday cibaaradan dambe wafacala mila maa faca wafacalnaa mila maa facala ayaa keenaysa wax isaga un kuba koobnaa bal waxa weeye kolley kutub kala duwanna walow axmed un baan yar eegay oo isagu meel la i yaroo kooban bay ahayd oo intaa tasniimta uun meella waxoogaa way ahaydba laakiin horta intaa meelo kalena kitaabka way kuba sugan yihiin intaan arkay waxa weeyaan waxa ka yar koob dheeraa uun oo ka taamsanaa riwaayadeenna ba kaba taamsane ninku waxa weeye ibnu mascuud markii uu masjidkii soo galay dadkii way rukuucsan yihin weli isagoon safkii gaadhin ee safkii muu gaadhin ayuu xidhay salaadii waana rukuucay rukuucdii markaa dadkiibuu ku gaadhay muxuu haddana sameeyey si uu bal waxa weeye uu dee safkii u galayna safkii uu ka dambeeyaay ayuu rukuucda dhexdeedii ku socday waa rukuucsan yahay safkii xag ka dambeysay ayuu salaadii ku kaga xidhay kuna rukuucay liidraaki ragca fii khilaali rukuuc ayuu socday oo si uu safkii bal uba gaadho dee haddii xataa lasoo toosay inuu toosi ku socdayna bal muhimku isagoon safkii gaadhin buu xidhay waanu socday salaada dhexdeedii si uu safkii halkii dee uga banaanayd uu matalan u joogsado wafacalna mila maa facala taariq ibnu shahaabna wuxuu leeyahay annaguna waan samaynay si uu sameeyey si la mid oo waxa weeyaan arrinkii maxay ahayd iyagoon safkii gaadhin bay iyaguna rukuuceen sheekhoodii baa sidaa sameeyey markaasay socdeenna ilaa ay safkii soo galeen markaa safkii sidaa ku soo galeen bal kolley inagu salaam iyo waxyaalo kalean kuba jirnaayo masaladana waa masalo salaadeed bal waanay jiraan dee bacda salaf san oo kale dee ay kaba dhacday rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu caleyh saxaabi san yeelay kolley waa kii ku yidhi zaadaka allahu xirsan walaa tacud oo dee kolley saa rooni waxa weeye ruuxu intaanu safka gaadhin aanu rukuucin oo markaa socda haddana aanu safkii ku gelin ee qaamkiisiiyo halkii safka ka banaanayd ha joogsado di u markaa dee dadkii oo rukuucsan rukuucdii ku gaadho un weliba soo toosina ha laba rukuuco haddii kalena dee salaadii un halaba galo oo ragcaddaasi haba dhaafto oo dee kollay say jamaahiir alculamaa qowlkoodu yahay ruux hadduu rukuucdii walow dadka qaar dee aanay taa u fiirsano isagoo la arkay imaamku soo toosayo inay rukuucaan oonay inay imaamkii kula kulmin rukuuco ragcaddaasi aanay u tirsanayn haddii laakiin bal uu gaadho hagaag imaamka u rukuucsan uula rukuuco qadarkaa dee bal dumaaniino isagii xaggiisa laga helayo ragcadda aynu gaadhay way jiraan bacda salaf xataa iyagoo dee xadiidkii faatixada eegayey kol haddaanu faatixadiiba aqrin ragcadda aan iyagu uba tirinayno bacdigoodna ay rasaa'iltaas ama waxay leeyihiin ba ay qoreen oo umuurtaa kuba tacalluqsan oy masalada kaba hadleen bal waan leen laakiin maxaa jirta saxaabigii abubakrata nufiic ibn alxaarith ayaa iyadoo rasuulka ilaahay rukuucsan yuusan oo kala yimi waa rukuucay oo waanu soo socday rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu ku yidhi zaadaka allahu xirsan walaa tacud salaaddii ku celi muu odhane laakiin khayr ilaahay ha kuu siyaadiyo dadaal aada daacada ku dadaasho alla ha kuu siyaadiye laakiin arrintaa ha ku noqonin markaa waxaan leenahay in way jirtaayo waxaa la arkaa de ibnu mascuud keyrkiina waa laga yaabo wax arrin ay sameeyeen markay tan oo kale ay tahay oo xagga rukuucda gaadhitaankeed iyo markaa haddana safka gelitaankeedoo qabla saf inay rukuuceen bal saa rasuulkii ilaahay yihi zaadaka allahu xirsan walaa tacud baan leenahayo ruuxu ilaa uu halkiisii safka joogsado salaadii aanu xidhanin safkii ha joogsado markaa ha ku xidho haddii uu rukuucdii gaadhona waa gaadhay oo ragcaddii ha tirsado haddii kalena dee kolley halkii uu kaba gaadhay un imaamkii ha kaba raaco wixii isaga dhaafayna dib howlaba yimaadee laakiin qabla idraak qabla waxa weeyaan dee wuquuf fi saf yaanu rukuucine laakiin sidan waa san imika uu saxaabigan yeelay dee saxaabiga kalena waa kaa rasuulka ilaahay salaaddii inu ku celiyo taas muu amrine wuxuu laakiin yidhi unsa haba yeelin oo ah dee waa isagoo weli safkii soo gaadhin oo bal markaas dee xidho oo rukuucayo fa mara rajulu nin baa soo maray maxalu shaahidku halkan buu dee kollay noqoniyo waxa adigu laakiin hadalka inoo dambeeya marfuucaaya laakiin meelahan baa dee waxyaalihii munaasabadii baabku ka bilaabmaya nin baa soo maray musricun degdegayo isagu dee safkii ile halkii gal fa qaala wuxuu yidhi calaykum asalaamu yaa abaa cabdiraxmaan dad kale la socdee keligii maaha daariq iyo waa koox dhan oo dee nin waxa weeyaan imaam buu ahaa cilmi badan badan badan ilaahay siiyo asxaabtii rasuulka ilaahay raggii uguba cilmiga badnaa kaba mida asxaab waaweyn oo kibaarana waa yeesho had iyo goordee majliska iyo meel kasta waa la buuxay oo dad baa la socdo waa kuwan la soo baxay markaasaa deeta maxaa dhacay ruuxii assalaamu calaykumun muu odhan ama calaykum assalaamun muu odhane isaguu gaar ahaan ula hadlay waa tasliim alkhaasa waa tasliim gaar ahaaneed calaykum assalaamu iyo abaa cabdiraxmaan kolley aimada qaarkood oo xadiidka wariya sida xaakim oo kale assalaamu calaykum ya abaa cabdiraxmaan bay halkan ahayd dee horena waan usoo yar tilmaanay taasi hadduu ruuxu siiqadii jawaabta noqonaysay uu isagu kuba bilaabo uu salaamo salaamtii ku bilaabo kolley jawaabtii waa mudanaya jawaabtii uu mudanaya loo jawaabayay iyo qaadidii salaamta laga qaadayay halkuu siiqadii loo yaqaanay inay jawaab noqoto hadduu laba yimaado sida calaykum assalaamu oo kale bal markaa laakiin xaakim oo kale halkan assalaamu calaykum ayaa kuba sugnayd ama iyo abaa cabdiraxmaan laakiin wuu khaas yeelay keligii faqaala wuxuu yidhi waxaa odhanaya dee kolley salaadii hadduu markii uu galay ay tahay kama qaadayo ee wuxuu yidhi hadalkan sadaqa allahu waballaga rasuuluh ilaahay run buu sheegay rasuulkiisina waa gaadhsiiyey wixii loo soo waxyooday iyo ee ilaahay dee uu soo waxyooday dadkii waxba ka muuqanine uu gaadhsiiyey salaaddii waa lagu jiraa jawa hadalkanna waa yidhi ee hadalkanna imika khidaab bashar ma aha ruux ibnu aadama hadalkii ma aha oo lala hadlayo salaadiisii kuma buraysa hadduu dee daakhila salaad ahaa hadalkiisaniye falamaa sallaynaa markaan salaaddii tukanay oo waxa weeye markaan salaaddii tukanay baan rajaca uu laabmay waxaa laamaya ibnu mascuud fawalaja wuxuu u galay calaa ahlihi eherkiisi waa qoyskii maqsinkiii buu galayba wajalasna eg iyaguna way la laabmeen markaa dee inay maqsinkii iyo halkii qoysku joogay iyo ehelku joogay ama zawjadii naumay raacine dee halkii majliska ahayd ee aqalka un kaba mid ahayd ama aqalka hortiisa ahayd ay laba fadhiyeen ayay fadhiisteenoo wajalasnaa waanu fadhiisanay fii makaaninaa meeshayadii oo halkay markii horeba wada fadhiyeenay iska raaceen nantadirhu xaal aan sugayno xataa yakhruja ilaa uu soo baxayo guriga ka soo baxayo fa qaala bacdunaa barhka yaa yidhi libacdin barh ku yidhi ayukum kii neebaa yas'aluhu weydiinaya macnaa arrin bay arkeen koley lama arko dee tan salaada inaanay ahayn iyo safkan ay kuba rukuuceen oo dee waa isaga si uu qabay intaas umuuro kaleba way jirto ibnu mascuud kolley isagu ee arrintiisa ahayd ama uu qabay oo la arko saxaabadii kalena inaanay la qabin ama xaalo horoo jirtay oo ay saxaabadii kale barhkood noo soo naqliyeen in la nasakhay inay tahay oo kale oo dee aanay dabadiina culimada cid markaa malaa qowlkaa ku tagtay isaga iyo asxaabtiisii waxaan ahayn aanay jirin waxaa kaa mid ah haddii bal matalan imaam meesha uu jiro dadka ku daba tukanayaana ay laba yihiin dee kollay sayid xadiidkaba ku yimi xadiid saxiixa muslim aakhirkiisa ku sugan oo jaabir ibnu cabdillaahi warinayo nin kaleo jabbaar la odhanaya ibnu sakhrinna ay rasuulka ilaahay ku wada xidheen oo kale iyo saf bay noqonayaan imaamkuna uu ka horeynayaa laba hadday yihiin ibnu mascuud wuxuu qabay inay hareerahiisa ay joogsanayaan isagaa laba yihiin saddexun baa saf noqon karee isagoo inay midigta iyo bidixda ka joogsanayaan ibnu mascuud oo kale wixii uu qabay markay salaad noqoto oo iyaduna waxa weeye aanayna iminka dabadeed isaga dabadi iyo asxaabtiisii dabadi cid kaloo dee kuba tagtay aynaan garanayn oo kale ruuxu markaa uu rukuuco ee uu rukuuco labadiisa gacmood inuu sidaa isu dhexgelinayo labadiisa bawdana markaa dhexgelinayo macnaa aanu qabanahayn jilbaab ku qabanahayne intuu saa iyagii isu dhexgeliya uu labada boodo dhexgelinayo taas bay ahayd waa qowlkii ina sacad ibnu abi waqaasaa sameeyey sida saxiixa muslim ku sugano iyadoo aabihii arkayo waxaanu ka qaatay asxaabtii ibnu mascuud buu kaba qaatay dee ibnu mascuud baana taa ahaayo bal isagoo salaad ku jira ayuu barhkood oo san oo kale labada dhinacna kaga tukanaya laba nin uu tii faray gacantooda intuu dee taabtay yidhi saa sameeye oo kale uu yihi arrinkaa waan samayn jirnay laakiin uma umira birukab waa sacd ibn abi waqaas wax horoo jiray bay ahayd laakiin dabadeed waxaana la amray in la qabto oonu jilbaha qabsano markaa dee waxyaalo saasa oo kale oo dee ibnu mascuud bal taasaa jirta iyo dee masaa'il kolley dhaxalana way jiraan oo culimadu ay dabdiyaan oo dee qowlkiisa ahaa ibnu mascuud waa ijtihaadkiisi ama waa waxyaalihii uu arkaye bal taas imaka ma aha imaka waxay weydiinayaan waa hadalkan uu yihi ninku markuu yihi calaykum asalaam ama asalaamu calaykum ya abaa cabdiraxmaan sadaqa allahu wabalaqa rasuulu hadalkaas bay leeyihin muxuu ahaa muxuu u yihi ninku uu salaamay uun ilaah baa run sheegay rasuulkii ilaahayna waa soo gaadhsiiyey laftiyada qaarkood sadaqa allahu wa rasuuluhu baaba kuba sugnayd maxaa arrintaas buu leeyahay ninkii markuu u jawaabay ama jawaabtii salaamta tan bay noqotay sadaqa allahu ballaqa rasuulu ama minkum salaamyada kudhi kaas bay weydiinayaan oo sababtiiyo dee kolley meesha cilmi baa jira waa waxbaa jira uu ogayo ka uu leeya ilaahayna run buu sheegay rasuulka ilaahayna uu soo gaadhsiiyey dee rasuulka ilaahay waxaan uu ina soo gaadhsiiyeyna waa waxii loo soo waxyooday oo ilaahay xaggii ugaba yimi kaas bay weydiinay isweydiiyeen o idhah kuma weydiinaya qaala daariqun daariq baa wuxuu ihi ana asalu daariq baa yihi anaa weydiin waa markaa dee kolley way sugayaano waa kon fadhiy ay fadhiyaan isaguna uu soo bixi doonaa uu soo baxay markaa fasa'alahu uu weydiiyey oo daariq baa wuxuu ku yidhi sallama calayka arajulu faradadta calayhi sadaqa allahu waballaqa rasuuluh ninkii uu ku salaamay taasaad ugu jawaabtay saasuu kuba yidhi markaasaa waa kanoo faqaala wuxuu yidhi can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam raawiyan can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam anahu qaala isagoo rasuulka ilaahay kaba warinayo macnaa rasuulka ilaahay baa yidhi buu yihi bayna yadayi saacati saacadda horteed tasliimu lkhaasati waa ciddaa gaarka ah ama khaasada salaamteeda ku sugan waa rasuulka ilaahay dee arrintan uu kaba warramay wax soo socdana ah iyadoo laba waqtigiiba sii dheeraan oo ibnu mascuudnay iyadoo khilaafadii cuhmaan dhexdeedii buu dhintay oo xataa dee khilaafadii cali uu ka horreeyeyba cusmaan khilaafadiisii muu dhammaysan qaybihii dambaha kaba dhinto marka iyadoo cahdigiiba aanu dheerayn ayaa rasuulka ilaahay wuxuu ka warramay ayuu arkay oo waa kaasaasuu lahaa sadaqa allaahu waballaqa rasuulu oo markaa wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay baa yidhi saacadda horteed waxa ah tasliimu lkhaasati waa tasliim lilmacrifa waa dee saan nahay arrinteennu imikaba waan aqriyayna laakiin xataa adig dee markaan baxo waa la arkaa inumaan salaamaya in kalema salaamayo dee waana sidaan nahay waa khaaso salaamkeed marka khaasadina laba arrimoodba waan kaba dhignay inay macrifo ruuxu gaa dee gaar ahaan un macrifo un dee ruuxu wax ku salaamo ruuxa uu garanayo waana sida imika jirta iyo isagoo jamaaco laba kulmay oo barhkood ku khaas yeelo salaamtii waaba isagoo majliska dee ibnu mascuud ruux hadduu yimaado yidhaa assalaamu calayka ya ama calaykum ya abaa cabdiraxmaan isagii buu salaamtii ku khaas yeelay majliskuna waa lala fadhiyo kale hadduu marka hore salaam caaba la yimaado dee si gaar ahaan uu isaga dib ugu salaamo dee ba'si kuma sugnaadeen laakiin salaamtaa khaaska isaga waa tasliim alkhaas oo kale nawi baa yidhaha raximah llahu tacaala ruuxa dee kolley in waxaa dee karaaha aba ruux hadduu la kulmo jamaaco inuu barhkood salaam ku khaas yeelo oo uu barh ahaan uun salaamtii kuba khaas yeelo waayo ujeeddada laga leeyay bimashruuciyati salaam waa taxsiilu lulfa maxabo iyo ulfo iyo mawadda inay kuba xasisho in marka cid la khaas yeelo cid meesha laga tegaya ay jirto kaas maxaa uguba sugan buu idha fi takhsiisi ixaashun lilgayr ixaash waa ruuxan deeg meeshiiba lagaba saaray inaanu tan u helahayn baa meeshii lay bal dee halkii ay mawado iyo ulfa ay kaba iman lahayd ruuxan waa sii fogeyntii iyo ixaashkii laakiin wuxuu idhi hadduu dee cala aljamiic mar salaamo oo markaa cid dee kuma sii khaas yeelo salaamtii dee ba'si kuma sugna ba'si kuma sugnee laakiin waa tan macrifadii marka ay noqoto dee taasine asalaam taqra salaamu calaa man carafta waman lam tacrif aynu soo marray noona dambayse bal macrifana iyadna tasliim alkhaasa bal markaa wuxuu leeyahy rasuulka ilaahi baa kasii warramay waxyaalahaasi inay dhici doonaan waa waxii loo soo waxyooday rasuulkuna wiina soo gaadhsiiyey wixiina waa la arkay oo dee hadalka ninkay kaba muuqataa waa mid wa fushubu tijaarati bad mushtarigoo faafa halkii waxaa dhici karta beryaha hore laga yaabaa dee qaryo dhan oo la degaya ama reer dhami inaanay ruux tijaaraba aanay lahayn dee kolkoluu la safri jiray marka loo baahno qaryo la degaya laga yaabaa ruux inuu yahayba ka wax iibiibiya dee yar iyo weynba rag iyo dumarba tijaaradii oo dee waxaa uma baahno tafsiir oo kale ay dhici kartaa manaadiqda qaarkood aan shaqada kale kuba badnaynba intay wax iibinaysa intay wax iibsanaysa inay ka badnaataba intay wax iibinaysa dee tijaaro ku shuqulaniyo la arko inay intii kaleba kolkol ay iskuma dhawaadaan waa tijaarada faafinteeda ay faafto baa mushtariga iyo tijaaradu badiyo beriba loo maro meel kasta salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa aclaamtii nubadiisa muxuu yihi rasuulka ilaahay xataa tucina ilaahay u kaalmaysa almaratu haweeneydu zawja cala tijaara haweeneydu iskabadaa dee mid kaalmaaha dee iyagii baaba tijaaradii leh ama badan oo bal waxaa la arkaa dee inay dadkii uga badnaadaan jaanibka wixii kaba shaqaynaya ilaa ay dhacdo haweeneydu inay caawiso oo ninkeedii dee ay la shaqayso tijaaradii u lahaa ama dukaankiisi ha noqoto ama meheradiisi ama wixii kale ay la waday kalaba shaqayso halkii dee iyaga wax kale laguma yaqaanay haddaba fushuhu tijaara waa beynayada iyo saaca qiyaamada horteedba taasna kamid weeye hadda e halka waa tasliimu lkhaasa arrintii imaka uu arkay ay ahayd de wixii kaluu maqlay ee uu lahaa sadaqa allahu waballaqa rasuulu xataa tucina almar'atu zawjaha cala tijaara waqadcu larxaami qaraabadii oo la gooyo taasna waa wax waaqaca dhammaanba wafushuwa alqalami qalamka waxqoritaanka kitaabada faafitaankeeda de waqtiyadaa waxaa jirtay xataa dee saxaabada kibaarteedii badan baa wax qoraal lahaynba in dee waxa weeyaan dhici karto in reer dhan ruux keliya wax qoraal lagama helo laakiin bal dee umiyadii in lagama baxo dadka ay wax aqriyayaan wax qorayaan oo taasi ay faafto oo kale iyadna waxyaalahan oo dhaminba ka waxaan idhaahno in san ay tahay iyo macno kale aan ku fasiriyo taa maaha waxayn u baahanay inaan dee bal nidhaahno waxaan waa iman doonaa waa dhici doonaa rasuulka ilaahay baa kaba warramayo si waxyaalo hore uu sheegay oo u dhaceen ayay tani waa waxaa lawaa wada waaqaca wada dhaceen qolamka imaka halkan faafitaankeedu waa kitaabadii wax qoritaankii dee waa dadkii wax qorayay ee ama taas oo kale inay waxa weeyaan badayin hadda dee qalabku kama dhigno ma keenayo kol haddii ruuxani wax qorayo inuu caalim yahay taas ma aha maye maa laga yaaba sax maye baltooraan ku daysanaya waxaan filayaaba nusqooyinka qaarkood buu dhacday fadlullaahi samadna waa laga yaaba sida dabcadiisa dhacday ee fushuulcilmiye bal iyada taa rasuulka ilaahay wuxuu inoo tilmaamay cilmiga xaqiiqiga inuu nuqsaamayo cilmigii adduunye maaha cilmigii taas waxa weeyaan kitaabkana waxyaalo waynu kuba soo maray cilmigu inuu nuqsaamayo marka waxaan leenahayna cilmiga ama haqaafadii iyo dee cilmigii bal matalan taas isku mid maaha iyadoo qalimkii faafay sida waqtiyadeennan madaarista badan iyo taas dadkii wax qorayay ama wax aqri karayay ay faafsan yihiin haddana waxaa la arkaa waqtiyadii hore cilmigii jiray khaasatan markaan eegno cilmigii diineed oo kale aqoontii taas lalahaa iyo tii aad bay u yaraatay waanay sii nuqsaamaysaa madaarista badnaatay iyo jaamicaadkaa badnaadayna kolley qadiyada may xallin bal waxa weeyaan dee musaqafiin haqaafo le waa inoo soo baxeen waxaa haqaafo la yidhaha ruuxio musaqaf laguma tilmaamiyo ruux dee nutaf cilmi oo kala duduwan oo halkan iyo halkan iyo halkaasa garanaya ama taasoo kale way soo baxeene laakiin cilmigii rusuuka lahaa iyada taasi waa nuqsaamay una weeyaanoo waa sii yaraaday oo bal waktiyadaa dadku ay iska rerebaadiye ahayn aqoontii kolkol dee ragga qaarkood iyo ashkaasta qaarkood laga helaya waxaa la arkaa ina imakaba ay xataa mandiqadeena kuba yar tahay meelo kastana waa taasuno cahdigii hore ayay culimmadiisu ka waaweynaayeen ka aqoon badnaayeen taas oo kale oo dee cilmigan aan haynaba waa cilmigii hore weeye hee cilmi dambe maaha marka cilmigu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh yurfacu lcilm iyo waxa weeyaa nuqsaanuu cilmigu nuqsaamayo taa waa kii akhbaartiisii badnayd ay kuba sugnayd oo saacadda ashraadeeda inay kaba mid tahay laakiin tani waa haqaafadii iyo bal matala nutata cilmi ama wax qoraalkii weeye wax la qorayey taas weeye oo dee ruuxu hadduu wax qorayo ama wax aqriayo wax aqri karayo maataas inuu aqoon kale oo sare uu taasi ay u keenayso dariiqa way noqon kartaa haddii dee bal laakiin waxa weeya ma muhimku waxa weya qalabki iyo kitaabadii iyo taas janibkaasaa faafaya ha nusqooyinka qaarkood way dhacday taasi lakiin waxaan leenahay tani waa lafdiga xadiidka waduhuuru shahaadati bizuur muuqasho ay muuqato shahaada iyo markhaati been lagu markhaati furo manaa cabsidii baa yaraanaysa zuur ama markhaatigaa beentii kolley dee dembi weyn buu leeyahay oo akbar ilkabaa'ir buu kaga mid yahay laakiin way muuqanaysaa way badnaanaysaa oo dee taasna kolley waa wax dhacay ma garan kara imika inay jiraan ee waktiyo aan dheerayd beledkeena naftiisa ayaa waxaa jiray rag dee karin buu leeyahay kaararkooda oo odayaal kaararkooda ay la shaqo tegayaan oo qaadiyaday hor joogaan makaas oo baryahan dee dumarkan inta lagaba dhintay latareed qaato oo kale malaaimaka haddii la joojay waktiyadaas oo kale markastoo waktiga latareedku gaadho waxay samaysan jireen waxay shahaado lagu magacaabo shahaadatu lkhuluwi min azawaaj inaanay soo guurs inaanay guursan baa caddaynteed lagaba dooni jiro oo kale markaasaa dee qaadiyaday tegi jireen waa kan haddii kafaale la doonayo haddii wax la doonayo ninka halkan uu taaganyaho kaar buu la taaganyaho ruuxii u yimaadaba isaga u markhaati ah kii qaadigana waa ogya waa qoraya wuxuu qaadanayaa shan boqol oo kale waa shahaadatu zuur iyo dee waa tan way jirtay horta dee imika ina ilaa ilaa sagaahanadii way soo gaadhay una meelahan horta qaadiyada la hortaagnaanta ninku halkaas halkan u shaqo kaba dhiganaya ciddii timaadaba markhaati baa doonaysa anaa ku markhaatiya waa kan taasay ahayd oo kan qoraya adduunkiina waa qoraya no kan waa ninkan maalin kastaba la jooge dee nin kastaba isaga uu qoraya mise shanta boqol buu qaadanaya waa shahaadatu zuur iyo dee wixii kale la isugu markhaati furayaba bal taasay haddaba inay taasi muuqatay shahaadati bizuur wakitman wakitmaanu shahaadati lxaq iyo shahaadadii xaq ahayd oo la qariyo ruuxu isagoo shahaado xaq ahay aanu caddayn qariyaba ee walaa taktumu shahaadana waa taa ilahay shahaadadii la qariyo wuxuu ogaa ruuxu taas waa inuu sheege inay xuquuq baa ku lumayso oo kuba dayacmayse bal taasna waa waxyaalaha beynayada isaaca imanay bal waxaan leeyahay marka laqbaynta aan laqbaynay wax ka badan oon ugu joogsanaa ma jirto intuba waa umuuro waaqica ee bal matala maxalu shaahidkuna taslim alkhaasa wey xadaثana cabdالlahi bn صaalixin qaala xadaثana laysu qaala xadaثanii yaziid bn abi xabiibin can abi اlkhayri can cabdالlahi bni camrin waa casharku kolley waxaan filayaa soddomeeye xadiid horteedun ama dhowryo soddon baynu kusoo maray un isagoo sanadku sidan yahay isagoo xadiidku kan yahay ee dee halkaa hadday saalimta in ifshaau salaam uu taa usoo dhigtay imika halkan waa arrintii aan haynay tasliim alkhaasa ayuu dee waxyaalihii dee markaa iyanuna noqonaya dee inaanay toosnayn in waxyaalihii inoo tilmaamayeen sanadkuna waa dadaynu maaha halkaasuun xadiidkaynu sidiisan usoo aragnay dee maro kalena iyagoo san sanadku aynu usoo arag aynu usoo aragnay kolley sanadkuna oda reer masr dhamaan xataa cabdillaahina dee masr waa degay saxaabiguna cabdillaahi bni camrine bal su-aal baan leeyahay abulkhayr waa kunyadiisii waa nin hiqoo faqiiha caalim ah oo dee waa ninkaa taabiciga magaciisa dee marar kala duwan baan soo sheegnay cid xusuusani ma jirta nacam marhad aabihiina yaad raacin sax wey marhad magacu wey yaa raacinaya aabihina cid raacinaysaa ma jirto bal hubsada waay ya aabihina can cabd llaahi bni camrin ana rajula nin baa sa'ala weydiiyey rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaah wuxuu ku yihi ay lislaami khayru islaamka macnaa ayu khisaali lislaami wey islaamka khisaashiisa iyo qaybihiisa teebaa khayrun u khayr badan qaala wuxuu hi tucimu acaama kolley su-aashan oo la weydiiyo rasuulka ilaahay jawaab kale ku jawaabina way jirta kolba waa sidii dee aada loogu baahnaa ama shaksigani wuxuu ubaahnaa ama waqtige tudcimu acaama an tudcima acaama weeye kolley antimasteriyada waan dee iska qadaranaynaa waa si tasmacu bilmucaydiyi khayru min an taraahu oo kale tudcimu acaama cuntada ayaad qoodin oo wataqra' waan taqra' inaad aqridida asalaama calaa man carafta waman lam tacrif macnaha salaamtaadu lilkhaasa aanay noqon macrifo aanay noqon waa islaamka khisaashiisa kuwa ugu mudan baabun kayfa naزlat aayat اlxijaabi xijaabka kitaabkanan ayaa wuxuu xadiidka markuu qabanay yihi akhrajahu الnasaa-iyu hadda markii hore uu soo dhigtayna tirmidi mooye inta kale oo dhan bu u tiriya xadiidkuna waa kii un sanadkuna waa kii un nasaa-ina qaybu mukaaya dee bukhaariya muslimba sidaasuu inoogu sugan yahay xadiidka baabun kayfa seebay naزalad usoo degtay aayat اlxijaabi xijaabka ayadiisu macnaa goormay soo degtay waktigay ahayd iyo xaaladeedu teebay ahayd ayadda xijaabka aayadda suuraة اlaxzaab weeye xadaثna cabdاللahi بن صالح qal xadaثna layث qal xadaثanii cuqayl can ibni shaabin had iyo goor markan caqiilka caqiilun buu i qoraa xarako qaldanun weye xadaثanii cuqayl can ibni shaabin qaala akhbaranii anasu anas ibn malik baa ii waramo wuxuu yihi anahu anas kaana wuxuu ahaa ibna cashri siniina toban jir buu ahaa maqdama rasuuli اlaahi salى الlahu عalيه wasalam almadinata imaatinkii rasuulka ilaahay madiine yimiye markuu yimi toban jir buu ahaa anas ibn malik fakuna waxay ahayn ummahaati kolle waa lugadii aan sheegayna akaluni barakiiuna fakuna ummahaati hooyooyinkay waxay ahaayeen dee hooyadii umu sulaym habaryartii umu xaraam bal haweeney murayka la yidhaha axaadiista qaarkood kuba timi oo laftiyada qaarkood jadda uba timi baa jirta markood waaba umu sulaym unba yidhaahaan hadday dee umu sulaym hooyadeed ay tahayna iyaduna way kusoo biiraysaayo ayaydii eh hooyooyinkay waxay ahaayeen yuwadinanii calaa khidmati yuwadinanii macnaa kuwa igu adkeeyo oo ilaazimiyo oo calaa khidmatihi uu shaqayntiisa iyo rasuulka ilaahay uu khidmayntiisa iyaa u keenayba markaa kolley halkan yuwadinanii iyo yuwaadibnanii oo waadaba oo mulaasamadiyahayo bal alfaada ayaa lagu wariyay haddii yuwaadibnanii la yidhaaho macnaa waxay igu xambaarayeen weeye calaa mulaasamati khidmati yuwadinaniina tan noo taala min atawdiin min atawdiin waa dejin wax la dejiyo waxay igu sugayeenun weeye oo rasuulka ilaahay inaan ukhidmeeyo ay ku adkeynayeen oo la joogo oo si fiican uu ukhidmeeyo taasay lahayn iyagaana dee markii horeba hooyadiiyabaa u keentay tida waa nin caaqila inan yaroo caaqila weeye ha kuu shaqeeyo taas iyagaa uba keenay fakhadamtuhu cashara siniina toban sanood baan u shaqeeyey wa tuwafiya uu wafaaday rasuulkii ilaahay walxaal ana bnu cishriina anoo labaatan jira fa kuntu waxaan ahaa aclama annaasi dad oo dhan ka ugu cilmiga bad ugu yaqaana ugu aqoon badan weeye bishani lxijaabi xijaabka shanigiisa mahadee waa kan waa xijaabku waktigan uu soo degay iyo bal arrintii iyo waktigaa munaasabadii jirtay iyo sababtii dadka aniga ugu aqaano dee rasuulka ilaahay baa markay aayaadkaasi la ay soo degeen aan la socday cid kalena markaa lamaabay dee waa igamay dhaweynba weeyaan oo xagga marka la eego xijaabka soo degitaankiisa iyo aayaddii xijaabka waa aayaadkaa suuratu axsaab kuba sugan in anaa dadka ugu ugu aqoon badnaa buu leeyahay waayo markaa rasuulka ilaahay buu la socday isagaana markii ugu horreeyey rasuulka ilaahay xijaabkiiyo waxyaalo umuuro kuba tacalluqsan ayuu kuba fuliyey bal qisana waa kan inoo dhiganayo wuxuu ihi fakaana wuxuu ahaa awala maa kii nazala uu soo degay mabtanaa rasuulu llaahi sala اllahu calayh wasalama bizaynaba binti jaxshin macnaha mabtana ay fi lwaqti aladii ibtanaa weeye waqtigii la aqal galay rasuulu llaahi sala اllahu calayh wasalama bizaynaba binti jaxshin kollay laftigeena san ikhtisaar ama saqad baa adigu baa kuwa sugane صaxiixa bukhaari oo kaleo xadiidkan waxaabaa laftigiisu ahaa fakaana awala maa nazala fii mubtanaa rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay la aqalgalkiisii oo la aqalgalay zaynab bal hadday dee khandaq dabadi ahayd haddii khandaq afraad la yidhaahno sanadii afraad haddii walaa shanaad la yidhaahno sanadii shanaad bay noqon taas bay ahayd oo banaa adigu cibaarada waxa weeyaan horta macnuhu lafdigu san ha dhaco صaxiixana lafdiga dhacay waxa ma fakaana awala maa nazala fii mubtana oo lafdigan maadan dambe anay noola socon halkaa cibaaradaasi taale macnuhu waxa weeye uun bal lafdiga markii ugu horeeyey xijaab soo degay ee waxa weeyaan dee haddii dumarkan wax la weydiinayana fasaluna min waraa xijaabba idaa saaltumuna mataacan fasaluna min waraa xijaab iyo bal aayaadkaas waxay ahayd waktigii rasuulka ilaahay la aqalgalay zaynab bintu jaxshin waaba tan qisadii asbaxa waa waa beristay rasuulka ilaahay caruusan bihaa isagoo iyadii aroos kuba ah caruusan ay kale labadooduba malaha intaa cursiga lagu jiro waa lagu idlaaqa rag iyo dumarbe fadaca alqowma dadkiibuu u yeedhay weliimadii nikaaxa fa asaabuu way asiibeen min adacaami oo cuntaa la kariyey kollay neef baa la qalayay cunto kale oo dee haliidkii baa la sameeyey dadkiibuu rasuulka ilaahay uguba yeedhay dad badanna way yimaadeen kolba dee intii ay aqalku qaadayeen isagoo dadna u magacaabuu yihi hebel iyo hebel iyo hebel u yeedhay iyo ciddii aad la kulantaba fa asaabuu way asiibeen dadkii min adacaami cuntadii ayay wax ka asiibeen waa weliimadii nikaaxa de waana shay mashruuca sunno ah rasuulka ilaahayna uu kuba yihi cabdiraxmaan ibna cawfin markii uu guursaday hijradii dabadeed awlim walow bishaatin macnaa weliba samee neef adiyaba haba noqotood qasho uma kharajuu dadkii de markay cuntadii dhammaysteen inay cuntaa loogu yeedhay inay guriga si kale u fadhiyaan iyo taas looguma yeedhine markay cuntadii dhammaysteen ayay baxeen taas boweyn wa baqiya waxaa adhay rahdun jamac koox laakiin saddex bay ahaayeen cinda nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay agtiisa ayaa kuba idheen saddex nin baa malaa dee sheeke iska bilowday sheekadii unbay macaansadeen iyadii unbaabay kuba jeesteen aqaladu aqalo waaweyn maaho dee waxa weeyaan intaasoo maqsin lahoo qeyb dadkani ay fadhiyayaan iyadoo dumarkii ay meel kala fadhiyaanna waa aqalkaa maqsin keliba ah iyo intaa dee daaradiisaba ah haddaba way hadheenoo cinda nabiyi sala allahu calayh wasalam fa adaaluu way dheereeyeen almakha deged nagaag nagaadiintii ay ku nagaanayeen meeshan iyo joog baqahii iyo hadhitaanka ay meeshii ku hadheen ama fadhigii bay dheereeyeen macnaa sheekay haysteen oo sheekadii unbaabay dee ku shuqloomeen iskuba iloobeenoo may kicin rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh dee waa ka xishoodka badna in kaana ashadda xayaan min alkhadraai marka waxa weeyaan dee min alcadraa'i fii khidrihaa sida xadiidkii saxiixayn nooguba yimi horena aan kitaabkan uguba soo aragnay muu ka xishooday inuu yidhaah dee xaajadii way dhammaatay haddaba maca asalaama iyagiina waa kuwan kici waayey haddaba si uu rasuulka ilaahay taa u tuso ay nimankani u kacaan baa muxuu sameeyey dee waana saaxib albeyte faqaama u kacay waa si dee markaa ayagina u kacaan fakharaja uu baxay laakiin nimankii dareenkaa ma yeelan saddexda ahaa way fadhiyeenuun rasuulka ilaahay dee kol hadduu markaa kacay baxay waxay aqalkii ugu hadhaan inaanay jirin taas may dareeminba way iska fadhiyeen oo sheekadiiba iska wateen waa kharajta ana waan baxay waa khaadimkii muxuu yeelliyo ka yakruju say u baxaan famashaa uu socday rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh famashaytu macahu waana waan la socday xataa jaa ilaa uu yimi catabata xujrati caaishata adigu aqaladoon kaba dheereen buu yar marmaray ee salaamayey dumarkii kale iyaguna ay lahaayeen seeba dee kayfa wajadta ahlak ay ku lahaayeen caaisha maqsinkeeda ama xujradeeda iyo aqalkeeda catabadiisii ilaa uu yimi uma danna wuxuu u maliyey rasuulka ilaahay annahum kharajuu nimankii inay baxeen dee kol hadduu isagiiba ka soo baxay inaanay meeshii ku hadhayn farajaca uu laabmay warajactu macahu waan la laabmay xataa dakala calaa zaynaba ilaa uu zaynab uba galay faidaa hum juluusun nimanka weli way fadhiyaanba waaba iska jeedaan oo xadiidkoodii unbaabay ku jeedaan oo nimankii wuxuun baaba soo kensay ay fadhiyaan rasuulka ilaahay muu fadhiisan farajaca uu laabmay warajactu adna waan la laabmay nimankiina eg waa ka aqalkiiba dada ka noqday xataa balaga catabata xujrati caaishata ilaa uu haddana gaadhay malaa aqalkii caaishoon kaba dheerayn catabadiisii wadanna wuxuu u maleeyey annahum kharajuu inay baxeen farajaca warajactu maca faidaa hum qad kharajuu markaasuu arkay rasuulka ilaahay inay baxeen markii dambe rasuulka ilahi intuu soo noqday kaba noqday marka anasna waa khaadimkiisii aqalkuu la geli jiray wax ka xijaabi jiray may jirin markaasaa fadaraba nebiyu markii uu aqalkii rasuulka ilaahay galay waa zaynab gurigeedaas loo diyaariyey anasna doonayay inuu kasoo dabagalo ayuunbuu fadaraba yeelay annabiyu sala allahu calayh wasalam beyni aniga dhexdaiyo wa beyna waa sitra daah buu kusii daayey wa unzila alxijaabu xijaabkii ayaa la soo dejiyey oo dee waa xijaabka dee markaas xijaabkii baa la soo dejiyey bal matalan kolley aayaadkii ayaa soo degay ma halkan waxa weeyaan dee muslimiintana loogu diiday guryaha rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee iyagoo loo yeedho un mooyaane oo dacaam iyo waxyaalahaas iyagoo weliba dee ruuxuu aanu islahayn malaa waqtigii cuntada gaadho an markaaba iskaba imanayn inay baltaa galaan iyo baltaas iyo dee umuuro kaloo ilaahay nooguba tusay xijaabkana khaasatan dumarkii min waraa xijaab haddii wax la weydiinayey lagu weydiiyey taasna way kuba sugnayd adigu markii uu doonay anas inuu galo rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu calayhi uu ka horgalay ayuu sii daayey daah buu sii daayey xijaabo waa joojiyey isagiina waayo idan la-aan markaa lama soo gelaya bal markaa taas buu u leeyahay anaa dadka kii ugu aqoon badnaa jaanibkaas ahaayo manaa aayaddaas suuratu axzaab baa soo degtay rasuulka ilaahayna sitri iyo daah buu sii daayey isaga iyo anas oo khaadimkiisiiah dee arrin markii hore jirtay oo anas waa kaa la geli jiray waa inan yarna khaadimkiisiina ahaa la geli jiray wuxuu ka celin jirayna may jirine taas ayaa soo korodho jirto oo aayadii baa soo degtay bal kolle xadiidka culimmadu umuuraha ay dee ka qaateen waxaa kaba mid ah inay marka habboonta aanay dee u habbooneyn ruuxii loo idmay ruux baa loo yeedho cuntaa guri loogu yeedhay ama xaajo kale loogu yeedhay inuu fadhigii dheereeyo inta uu dhammaaday dabadeed wixii loogu idmay gurigan soo gelitaankiisa hadday dacaam ahayd iyo haddii xaajo kaleba ahaydba inuu fadhigii uun sii dheereeyo si aanu asxaab almansil uba dhibin oonu dee tasarufkii arrimahooda ay kuba tasarufi lahayn iyo waxa aan ugaba hor joogsan de hadduu ruuxu taa yeelana lisaxbi lmasl marka hadday kaba dhacdo inuu waxaan diidsan yahay muujinteed sida tan rasuulka ilah o kale idaaru tasaaqul oo kale dee bal haddii bal waxa weeye ama uu la yimaado ficilun uu iyagii kuba tusayo si arrintaa dareemaana dee xadiidka way nooguba sugan tahay haddii dee saaxib almansil uu baxo kii marka horeba dee gelitaankan iyo looba idmay dee inuu haado oo ku baaqi noqdo halkii saaxib almansilba waa tegay dee isagina maba yeelanayo haddaan dee xaalo kale oo khaasa iyo arrin gaar oo kale aanay jirinba bale bal wuxuu leeyahay markaa anas waqtigii u horreeyay aayadda kan suuratu axsaab soo degeene arrinkan xijaabkuna qeyb kaba mid ahaa iyo waqtigaasay ahayd markii rasuulka ilaahi zaynab la aqalgalay anigaana markaa laba socday markaa dad aniga xagga marka la eega waqtigu soo degay iyo sababtii iyo umuurahaas oo dhan dadka ugu yaqaana ugu aqoon badan aniga ah baabulcawraati halaathi cawraadkii saddexdaa baabkiisii weeye waa cawraadkii dee waqtiyadaasi ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka uu kuba sheegay dee cawraad saddexii inay jiraan oo dee u baahan ciddii ruuxa gurigiisa ugu gelaysa xataa haba noqoto dadkiisii iyo khadamadiisii inay waqtiyada caynkaas ee dadku marooyinka ay dhigtaane makaa dee meelahoodii iyo qurfooyinkoodii ay kuba sugan yihiin in iaan idan la-aan loogu gelin bartaas caddaynteed ayuu baabkiisii yahay talaata waa suuratu nuur waa tii lafdigaa talaatu cawraatin lakum ay kuba sugnaydeen xdثna cبدالعزيز بن cبd اللahi qال xdثna إبراhيم بن سعد عن صالح بن kayسان عن بن شهاaب عن ثcلبة بن أbي مالك الqرdي أنه rakiba إلى cبداللahi بن سwayد ثcلبة بن أbي مالك kolley kuyadiisa أbu malikna way yidhaaheen أbu yaحyana way yidhaaheen waa nin reer madiine oo suxbadiisa culimadu ay isku khilaafsan tahay suxbadiisa waa reer bani qurayda suxbadiisa iskuba khilaafsanyihin oo barhkood baa suxbo sugay kuwana waa taabici un bay yidhaaheen sida cijri oo kale oo isagu yidhaahaa waa taabici hiqa ah bukhaari saxiixiisa riwaayo waa ku leeyahay abu daawud iyo ibnu maajahna waa ku leeyahay bal waa nintaasoo suxbadiisa la isku khilaafsan yahay haddaba anahu haclaba rakiba uu fuulay raaxiladiisii ama wixii dameerkiisii baqashiisii adigu waa wax markuba un ilaa cabdillaahi bni suwaydin cabdillaahi bni suwayd xaggi akhi bani xaarisata bni اlxaarisi reerka reer banu xaarisata la yidhaaho aan filaya khasraj inay yihiine ayuu xaggiisa walaalkood ahaa macnaa mid ka mid ahaa buu xaggiisa u qabtay ayuu u kacay isagoo su-aalo weydiinaya cabdillahi bnu suweydna waa saxaabi ansaara weeye reer bani xaarisa aharkan imakaan hayno ama xadiidkan mawquufkaan hayno ayuu leeyahay waana kan kitaabka adabku inoogu sugan yahay adab baa wax lagu kaga wariyey bukhaari aladabulmufrad kitaabkan aan hayne bal waa saxaabi aan leenahay kan leh xadiidkan mawquufka a leh weeye isaguu xaggiisa u kacay muxuu u kacay yas'aluhu can alcawraati athalaati isagoo cawraadkii saddexda ahaa ee suuratu nuur dikrigooda uu kuba yimi isagoo weydiinaya kuwan buu weydiinaya waa k waqtiyada caynkaasi waqtiyadan ilaahay yihi de waa cawro laguba magacaabay ayuu weydiinayay waa cilmi doon taasuu uu kacay saxaabigan wa kaana yacmalu bihina waanu ku camal fali jirayoo waxa weeye dee ama cabdillaahi bnu suweydna dee haclabana wuxuu weydiinayaa si uga camal falo waa si uu arrinkaa ugu dhaqmo faqaala wuxu uhi maa turiidu markuu yii maxaad doonaysa u doonaysaa faqultu waxaan idhi uriidu an acmala bihina maaha cilmi ahaan inan ku ogaadee inan ku camal falo ayaan doonayaa faqaala wuxuu idhi idaa wadactu hiyaabi markaan dharkayga dhigo min adahirati waqtigaa dahiirada ee maalinta bartankeeda ee dadku ay hargalaan lam yadkul calaya axadun iima soo galayo oo axad min ahli ehelkeyga kaa midoo balaqa gaadhay alxuluma qaangaadh ilaa biidni idankayga un mooye ilaa an adcuwahu inaan u yeedho un mooyaan oo fadaalika dacwadaas iyo yeedhitaanku idnuhu waa idankiisi macnaha saddexdii cawro mid kamida weeye de kolleyna waxa weeye suuradaba way noogu caddayd saddexduba mid wuxuu leeyahay waqtigaa markaa dadku ay hargalaan ee ama ha seexdeen ama ha iska nasanayeen inuu waqtiyadaa la hargalo ruuxu gurigiisii u gaarkaa galo ee inay dharkiisii uu markaa uu dad la fadhiyo ama debadda u baxayo sidanayay ma sito waa iska dhigayaaoo inuu dee gurigiisa ama ku seexdo iyo dhar hurdo ama waxa uu dee markaa uu guriga joogo xidhanayunbuu xidhanayaa waxaana dhici karta aqaladu may weyweyneen oo dee waa maqsinkii kiisi keliyaha laga yaaba zawjadiisna ay laba joogtay hadday dee waqtigaa ay wax samaynayaanna waa waqti dee waqtigaa uba furan haddaba wuxuu leeyahay waqtigaa duhurkii ama harhkii dee la hargalo aan dharkii kalena markaa aan dad la joogo qaadanayo iskaba dhigo axad qoyskayga kamida waa awlaadiiba khadamadii taasoo kaleo qaangaadhay ilmo yari dee isagu tiradii kuma jiro ee qaangaadhay iima soo gelayo haddaanu istiidaan la iman oo waa kuwa waa dadkii gurigaba kula noolaaye awlaadiisa ee khadamadiisii abaa leeyahay taas waqtiyada caynkaasa ha idan dalbeeno yani idiin soo gelin mar kale dee waa gurigii baabay joogaan oo waaba reerkii owna waata ay soo gelayaan haddaba waqtiga aan la jiifsanayo dhici kartana dee ruuxii isagiiyo zawjadiisii hadday doonaan xaalo kaleba ay kuba sugayiin idan la-aan ima soo geliyo saddexdii cawro mid ahaan waa maxay waqtigii duhurkii ama dahiiradii weeye markaa mid buu ka cabiray haddii anigu aan u yeedho dha hebelow kaalay uma baahna dene waaba loo yeedhayo inuu yidhaa ma soo gala ma istidaan dalbo yeedhidan loo yeedhay ruuxa ayaaba ah kolley waaba tan oo xataa waqtiga kaleba ruux dabadaad ka sugayso ood adigu u yeedho too tihi hebel igu yeedhood sugaysa oo kale idan dacwadaasi idan way noqonaysaa waabad sugaysa adaa yidhi kaalayba gurigii haddaanu hataa ahayn dee dadkii qoyskee bal waxa weeya kaasi idankiisuu noqon lakiin markaan intaasi jirin waa mid markaa cawrooyinkii midi waa maxay noqonaysaa waqtigii duhurka walaa idaa dalaca alfajru waagu marka uu beryo wataxaraka annaasu waasayitaalla kolley malaa barhkood baa waa carafa nuskhada dee fadlullaahi samad iyo kolley nuskhooyinka qaarkood sida dhacay laakiin arrinku ka weeyaane wataxaraka annaasu dadku ay dhaqdhaqaaqaan ay kacaan weyo hurdadiibay ka kaceen la arka dharkoodiima ay qaadaan weli salaadii umay bixin haddaba waqtiyadaa cinda duluuci lfajrina wataxaraka annaasu xataa tusalla salaat ilaa salaada la tukado dee dadku ay hawlahoodii baabay u diyaar yihiin oo markaa iyocuma waqtiyada caynkaasee cinda alfajrina waxa weeye waa waqti cawro ah weeyo istidaan u baahan oo uga baahan ba xataa awlaadii ruuxu uu markaa dhalay iyo dadkii khadamadiisa walaa idaa sallaytu lcishaa cishaayiga markan tukado oo waxa weeye iyadana dee axad kol hadday taasi dhacdo waqtigaasi dhacdo axad idan laan iigu soo gelayaa ma jirto oo balaqa alxulum wadactu hiyaabi dharkayga aan dhigo xataa naameel aan kaba seexanayo macnaa saddexdii cawra maxay noqon cinda dahira iyo cinda alfajr iyo ind bacda salaati alcishaa oo kale markaas oo waqtiyadaa dadku guryahooda ay joogaan maqsinadooda iyo dharka ay iskaba dhigayaan xataa kuwii qoyskiisa ahaa ee idan la-aan yaanay uu gelin taas bay tahay oo saddexdii cawro ayuu uguba fasirataa baabu akli rajuli maca imra'atihi allah subxaana wa tacaala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatub ilayk اللهم زدنا ولا تنقصنا وكرمنا ولا تهنا وعضنا ولا تحرمنا واثرنا